tababaro kun oo ka saabsanaya sidii landaa weyli lahaa biyo eelalka ee kayaala gudaha magaalada iyo degmooyinka koonfur galbeed iyo weliba magaalada baydhabo ka qabatay wasaaradda tamartiyo kheyraadka biyaha koonfur galbeed ee soomaaliya welibana tababarka nanqobaday hana kumade ardayda jaamacadda koonfurta soomaaliya hay-adaha wasaaradda kula shaqeeya waa dhinaga horumaryowka biyo iyo qeybo kumid ee shaqaalaha wasaaradda tamartiyo kheyraadka biyaha koonfur galbeed agaasimaha waxda biyaha wasaaradda tamartiyo kheyraadka biyaha koonfur galbeed liibaan iyo ku hadli oo lagali ka daawayow eelalka biyo silan ilaali badqabka iyo caafimaadka bulshada in hawsha aad qaban doontaan ee ah in la daweeyo ceelasha afafka bannaan ee ku yaalla xaafadaha magaalada baydhabo in siday tahay loo qabto ood bulshada uga faa'iidaysaan si aan uga hortagno riskiga ka dhalan kara ceelashaas oo aan u yarayno waxaad ogtihiin kaysas badan baa ka jira magaalooyinka hadda ay baydhabo ka mid tahay oo ugu weyn tahay ololahan aan rabno inaan ceelash ku daweyno degmada baydhabo keliya ma ka bilaabayno degmooyin kale ka jiri doonaan laakiin idinka meesha idin saaran si gaara shaqada uga qaban doontaan waa baydhabo sidaa la idin kala saaray oo aad labada tiim la idinkaga kala dhigay baad uga shaqayn doontaan xaafadaha waktiga iyo goobaha ka shaqayn doontaan iyo wixii kaloo tasyiilaada u baahan tihiinna dabcan ilyas iyo tiimka kale wasaaradda idinla wadaagi doona laakiin idinka idin saarantaa mas-uuliyadda oo idinku dhacaysa waxaa la rabaa xogtu iyo waxaad samaynaysaan haddii mugdu idinkaga jiro oo aydan fahamsanayn idinkuna dhibaata isu geysanaysaan bulshadana riski baa gelinaysa marka waxaadan aqoonin soomaalida ceebtaan leena waxay tahay inta wixii isagoo oon garanayn ba kulle waa yaqaan ama waa aqaana ama waa garana waxaydan garanayn ilaas waa joogaa tiimka kale oo idinku dhaama jira weydiiye intaydan bulshada riski gelin idinka nafsadiidana aysan maaragtay riski ku imaanin annagoo wasaaraddaana aysan dhibaata nooga imaanin waxaan qabanay tababarka inaad samaystaan kow waa ugu mahad celinaya tiimka ka socda dabcan jaamacadda koonfurta soomaaliya oo halkaana la jooga waxay idin tahay fursad gooniya oo manaha irahdaan fursad gaara inaad ka faa'iidaysataan qaabka loo sameeyo practically inaad fieldiga aadaan oo aad aragtaan qaabka ceelasha loo daweynayo dabcan jaamacadaha kalena way u furan tahay oo wixii wasaaradda yaalla bulshada iskaleh koonfur galbeed in loogu adeego dabcan laboratory qalabaysan bay wasaaraddu leedahay jaamacadaha baydhabo intooda badan dabcan waa lagu tababaray ka qayb qaateen waa looga faa'iideeyey kuwa kalena haddii ilaha yirahdo xarjeen inooga faa'iideeyey marka soo dhowaada mas-uuliyadda aad qaadeen kuwii ka soo baxa inaad noqotaan baan rajeynaya aad baa umahadsantihiin mar labaad iyo saddexaad kasoo qaybgalkiina batrins kale ee barnaamijka kan ayaguna qaybta ka ahna waa u mahad celinaynaa ka wasaarad ahaan